aan ku horreynay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa maanta ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay jegada guddoomiyaha xisbiga taasi oo lagu dooranayo shirweynaha xisbiga ee la qabanayo shan iyo tobanka bisha novembar ee nagu soo aadan wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay magaalada hargeysa hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa waxa uu ku sheegay inuu u sharaxan yahay uuna taagan yahay jegada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee waddani shirweynaha soo socda ee la qabanayo sida la sheegay shan iyo tobanka bisha noofembar ee nagu soo aadan halka halkan waxaan u imiyey inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax guddoomiyaha xisbiga waddani ee shirka boodda inagu soo haya shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hogaamiyo oo noqdo guddoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay taa shaacinteeda waxay igu kalifay runtii inaan isleeyahay waa wakhtigii loo baahnaa inaad timaaddo aqoonteedii waad leedahay khibraddeedii waad leedahay ma ihi qofka aan leeyahay uu ugu mudan yahay laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu habboon tahay wakhtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro aad gaadhsiin karto xisbiga kaalin sare gaadhsiin karto dhinaca kale xirsi cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa carabka ku dhuftay waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga waddani baaweynta waddani inay ii doortaan sababtiiyo ujeeddadu waxay tahay inaan haddii allah waddan ogolaado xisbiga guul gaadhsiiyo oo uu ku guulaysto insha allahu tacaala doorashada uu ku guulaysto dowladnimada ayaan insha allahu tacaala doonayaa marka labaad waxaan ku talagalsanahay inaan xisbiga horumariyo halkuu joogo hore uga qaado dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato gaadhsiiyo isagana insha allahu tacaala hay-ad ama hay-ad dowladeed oo ka mida qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato oo aan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha allahu tacaala aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shaksi ahaan iyo xisbi ahaanba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso kaalintaas oo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga waddani inaan kaalinteeda buuxin karo waajibkeedana gudan karo saddexdaas sababood kadib ugu dambaynna xirsi cali xaaji xasan ayaa carabka ku adkeeyey inuu rajaynayo inuu wax ku soo biirin karo islamarkaana xisbiga waddani ee mucaaridka ah halka uu joogo uu hore uga qaadi karo haddii aan dib u raaco maalintaan xisbiga ku soo biiray ee aan la wadaagnay inaannu tala wadaagno oo aan aniga iyo rag kaloo saaxiib aanu ahayn iyo gabdhaba ahayn waxaannu heshiis xilligaa ku qaadannay afar iyo toban qodob oo ahaa inaannu xisbiga yacnii soo gallo asbaabihii aannu u cuskanaynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer somalilanba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahanay in loo baahan yahay qodobadaas may ahayn qodobo hunguriyo xil oo may ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonayay qodobada ama aanu ku doonanay tiim ahaan laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer somalilan iyo gaadhista himlada reer somalilan koobsanaya bay ahaayeen kudhawaaqidda xirsi cali xaaji xasan uu ku dhawaaqay inuu u sharaxanya jegada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay dhowr maalmood ka hor mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka uu sheegay in wadahadalladii ay kula jireen garabka maxamuud xaashi uu hogaaminayo ay labada kooxood ama labada garab isgarteen in dib isugula noqdaan dhinac kastaaba madaxdiisa sare taas oo aan weli la ogeyn halka ay marayso khadar maxamed cakulle v o e hargeysa